magaalada muqdisho yalla ku hergeliya xarunta dhigowga keliyaha iyo sifayowga dhiigga taasoo hamiid gaareen leh dadka danyarta ee aan awoodin iyo qarashaad badan kebiyaan adeeg caafimaad oo tayo leh dadka danteer ee la kulma cudurrada qaar iyo xaalado kale ee caafimaad xumada la xiriirta iyo raadiyowga helowka adeeg caafimaad oo faydha kebiye jaribeesyadan fara badan balse weliba haddii lakusii gudubay baahida iyo in qaban helowka adeeg caafimaad oo weliba fursadii community ee caafimaadku helayna gudaha caasimadda ee magaalada muqdisho waxaana kumudee dadkan danyarta ee sabilaasha aan ku helay adeeg caafimaad haruntan yana ku hadiri dareensho waa adeerka shaqan nuur cadaab faaraxaan wadaay marka oo keliya laga dhaq adiga laba sano iyo xoogow kalka waa umaleen marka digfeer aan nagula dhaqi jirin lacag badanaa nagaala qaaday wax badan lacagaa nagaala qaaday usbuuci saddex jeer aa la dhaqaa hadda alxamdulilah howda adiga lacag afartan dollar camal naga baxjir lahaa waxaadin xoogoo labaatan naga baxay alxamdulilah alxamdulilah had fudeeda helna xoog xaq culeysaan jiri marka hadda alxamdulilah ruux waa fudeydyahay alxamdulilah waa soo iska waayile laakiin alxamdulilah waa roonyahan alxamdulilah cayaal ma dhan ilah wax masir marka isbitaalaan ka keenay saal baan aan wareeji waalay keliinka dhintaan aan leeyahay isbaa kala qsilan kan saacadna wadanka aniga oo naqweyn inta ijaaraan ku jirnaa meeshaas kaga jirna sayelnaa kalka waxa weeye qofkii haddii kale laqoyn maal aadi kara mata gobol maal aadi kare marka meesha ilaahay alxamdulilah meesha ilaahay maxnaa kalka waa aa ku khatimays rabnaa sayelnaa dantii aan ugu kaliftay inaan guri ijaar aan galno meeshii duqii kalka meel la dhaqaajin war keliya laga dhaqo waa xagun min allah ka yimid waay ilaahay nasr hanoo keeno alxamdulilah had nasrun waa qabnaa ilaahay mahadiisa wixii kalena allah ka baryana insha allah inas caafimaadu dhaqaatiirtii hore oo aniga aan u tegey qarashaa layga qaadi jiray waxaan rabno gadaa lay dhihi jira maahano hadda midaana aniga hediy ahaan aabaligus waa lay qabta laakiin lacagtaydan ku bixinayo lacagaan ku bixinayo waxaan ku bixayay soddon iyo siddeed dollar halku maalin haddana wax layga qaado afar adduun ma jiraan wax lacago layga qaadana waa laygu saaciday marka waa ku mahadsan yihiin shaqaalaha iyo waxaa jooga meesha iyo wixii soo qalqaaliyay iyo wixii wax ka qabtay waa ku mahadsan yihiin agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka oo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya doctor guuleed oo boqosho kaseed haruntan yana ku werbiyey howlaha caafimaad ee qobadaasa runtii waxaan soo aragnay marka la fiiriyo adeeg bixinta caafimaadka dalka arrin wax weyn ku kordhisay oo in maanta xaruntii kilidhaqista ay u adeegayso bukaanno ku dhow boqol iyo sagaashan bukaan isbuucii daweyn iyo maaragtay kilidhaqisna u samayso bukaanno ku dhow shan boqol oo bukaan bishii runtii waa horumar la taabo karo oo maaragtay loo qaaday dhanka horumarinta caafimaadka dalka arrintaas waxaa mahaddeeda iskale dowladda aan walaalaha nahay boqortooyada sacuudi carabiya iyo markaska markas melik salmaan xaruntan cusub ee laku hergeliyay magaalada muqdisho yana daboolo doonta baahada iyo in qabeen dadka danyarta e helowka adeeg caafimaad oo tayle